bal haddana inala eeg taswiirta koowaad waxa aannu ka soo hadalnay wax ku saabsan dhalashadii nebi ciise iyo sidii uu ooga dhashay gabadhii bikrada ahayd ee maryama midkaasi uu ilaahay soo diray waa ciise masiix ah waxaa loo soo diray aniga iyo adiga si aannu markaasi wax uga ogaanno ama aannu u baranno ilaah bal dhegayse walaale waxa uu inoo sheegayo kitaabka quduuska buugga yooxana cutubka koowaad aayadaha toban ilaa saddex iyo toban waxaana qoran sida tan wuxuu ku jiray dunida dunidana waxaa laga sameeyey xaggiisa oo duniduna ma ay garanayn isaga wuxuu u yimid kuwiisii kuwiisiina ma ay aqbalin isaga laakiin in alla intii aqbashay wuxuu siiyey amar ay carruurtii ilaah ku noqdaan kuwaas waa kuwii magaciisa rumaystay oo aan ka dhalan dhiigga ama doonistii jidhka ama daddoonistiis laakiin waxay ka dhasheen ilaah